dhegeystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa sidee dareemi lahayd adigoo makhaayad u tegay inaad kaga soo nasato cunnadii guriga haddii ay dalabka kaa qaado marwadii koowaad ee magaaladaasi waa sheeko xiise leh oo ka dhacday dalkana maraykankan goordhow idin maqashiin doono waxaan sidoo kale idin hayaa qofku haddii aanu meel lahayn oonu meel u ka faanay iyo iyo background aanu lahayn meel kalena ma noqon karaysid waxaad noqonaysaa wax hehaabaya dabeedna kuwaas taasina waxay la hadlaysaa beedka labaadna wuxuu la hadlayaa dadka ummadda soomaaliyeed oo dhan ciidda iyo dhulka yahoy waa laba ma og muraay tahay waxaa lagu hirtaa hayrta aad tahay ma og tahay humaagii leerkani way ka hodayaane ciiddii dhulkii hooyo waa laba huraankii waa fanaanka nuur jaamac bullaale nuur daalacay oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waa caawa iyo caweyska washington argagax weyna marka adigoo makhaayad u tegay inaad kaga soo nasato cunnadii guriga ay dalabka kaa qaado qof aadan meeshaba ka filayn sida qof caan ah oo magaaladaasi si weyn looga yaqaano sheeko xiise leh oo toddobaadkan ka dhacday dalkan maraykanka ayaan idiin hayaa oo ku saabsan marwada koowaad ee gobolka maine oo ah xaaska duqa magaaladaasi oo ka shaqaysa mid ka mida makhaayadaha laga cunteeyo ee ku yaala magaaladaasi ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijka igala qaybgalaya ayaa stuudiyaha la fadhiya malaha ismaaciilow sheekadan meel aan maraykanka ahayn oo laga filan karay way yartaan filaya caalamka dee cashayaa wax maraykanka wax badan lama raadraadiyo hay wax walba waa la fishaa meeshan maraykan la yidhaha waa dalkii fursadda aad iyo aad waxaa jirta inta badan dee makhaayadaha markaynu tagno ha waxaa laga yaabaa qofku markuu si wanaagsan kuugu adeego waxaa jirta dhaqan uu maraykanku leeyahay markaad qofka adeegiisa aad ka hesho u ku qanciyo aad iyo aad haye oo waxaa la yidhaha waa heshiis gentlemanist agreement heshiis dadku macnaha dhaqanka bulshada heshiis ku yahay is- laysla ogolaaday laysla ogolaaday haye marka qofkii waxaa laga yaabaa inaad qofba karaankii uu wax siiyo wiilka u shaqeeyey waa sida loo kala gacan furan yahayna sidee loo kala gacan furan yahay sidee loo kala jeeb wen yahay nimanka carabtao kale dadka qaybtoodba ugu jecel ee magaranaysa Is- caraba ay dhulka ismaaciil oo jeebweyninka ka saar dad jeebweyn baa laga yaaba kuwa jeebka yarnay ka lacag bixin og yihiin aad iyo aad halkaa baynu ku daynay marka waxaa jira dadkan kuwa shaqaynaya laftigoodu ha dee qaarkood ma laga yaaba inay madaxdooda noqdaan waa macquul wax walba filo waxaa jirta een, gobolka maine ee dalkan maraykanka ayaa maalin dhow sheeko xiisa le ka dhacday haye oo ilaa washington post iyo jariidada waaweynba lagu soo qoray kor iyo hoos loo qaaday kor iyo hoos loo qaaday waa gartay een, qoys ama dad baa makhaayad tegey say isaga adeeganayeen qof ka mida dadka u adeegayaa waa xaaskii guddoomiyaha gobolkaba waa gartay xaaskii guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii gobolka guddoomiyaasha gobolka halkan horta waxaynu ognahay dadkan in- aynu u sawiraynu la hadlayno maraykan konton gobol buu ka kooban yahay waa kow gobol kasta dee ah, ninbaa guddoomiye oo aasi waa in halkan madaxweyne oo kale wey nin baa u taliyo taladii ay ka go'daa gobolkaasoo dhan talada gobolkaasoo dhan intaa ka madaxweynea wax walba isagaa ka ah waa gartay marka ninkaasaa talada hoos timaadaa isaguna dowladdii federaalka ahayd wuu sii hoos tagaa ayuu sii hoos tagaa marka dee gobol kasti waad taqaanaa siday dee meeshan u shaqayso kontonka gobol marka ninkii gobolka dhan maamulayay xaaskiisii xaaskiisii baa weytara oo waa Muddo kabalyeri laba.
waa kabalyeri aad iyo aad Ay, iyadoo dadka u dhigdhigaysa waa marka gartay saacaddii waxay ku shaqaysaa meeshaasi waa meel iska yar wanaagsan haye ilaa sideed iyo labaatan dollar siddeed iyo labaatan dollar waa gartay marka dadkii baa la yaabay oo adeegisay marka dadku ma garteen dadkii baa gartay qaar baa gartay Qaarkood.
haye ilan waa qof caana oo la garanayo haye marka waa la weydiiye waxaa la yidhi maxaa kuu kalifay in adiga oo xaaskii guddoomiyihii gobolka ah inaad dee ma garanaysa haddii si kale loo dhigana waa marawada koobaad ee gobolkaas marwadi koowaad ee gobolka adigoo ah waa gartay waxay ku tidhi markaa waxaan doonayaa lacagtan inaan kaydiyo oo aan ku iibsado gaadhi toyota ma aha dee adigu mar- waxaan filaya marka hore mershendes iyo gawaadhadan dee qaaliga ah range rover iyo range rover iyo gawaadhadan dee madaxdu kaxaysatee dee garsaa u kala jiidaan haye laakiin waxaa jira gaadhi toyota ahoo waa- waa kuwan dadka ma garanaysaa gabdhaha ee, yar yar ee shaqaystaa adigu haa meelahan hoose dadkan hoose ay kaxaystaan haye gaadhigaasaan lacagta intaan isu geegeeyo weli way aruurinaysaa way ururinaysaa waa gartay sababtaa bay tidhi een, lacagta mushaharku malaha qoyska uma gooyo inay gaadhi intaa la iibsadaan waa gartay waxaa guddoomiyaha gobolku u qaataa toddobaatan kun oo dollar oo keliya sanadkii waa sanadkii sanadkii waa gartay marka wuxuu yi- wuxuu iminka qorshe waa tan la yidhaahdo een, dadka een, dabaqada dhexe mishaaraadka ay qaataaba intaasa sanadkii welibana way kasii hoosesaa haddeer tusaale ahaan daraasad la sameeyey waxaa la yidhi averageka ama celcelis ahaan qoyska noocaas oo kale ay waxay ku noolaan karaan toddoba iyo siddeetan kun oo dollar sida waaxda een, tirakoobka ee maraykanka ay sheegtay waa gartay marka isagoo guddoomiyihii dhammaayo wuu ka gobolkaasa hooseeyaa waa gartay intii ay ahayd in lagu noolaado haye marka isagu iminka wuxuu soo hindisay markuu arkay dee culayska iyo shaqada guddoomiyaha u taalla iyo waxan in guddoomiyaha isaga ku xiga iyo kuwa ka dambeeya ay qaataan boqol iyo konton kun oo dollar laakiin isagu iskama bilaabin waa gartay ilaa qolada ka dambaysa ayuu u dhigay marka caashay maraykan wax walbaa laga fishaayoo dadkaa kuu shaqaynaya qaarkood baa laga yaabaa inay een, madaxdii oo soo dhaqaali ku fillaan waaye ay noqoto tuuranaya markaasaa bakshiish yarna u dhiibaysaa oo oo laisla ogol yahay markaasaad bakshiish yarra u dhiibaysaa markaasay ku leedaha waad mahadsan tahay markaase waa mahadsanta markaase habeenkii guriga markay tagtay ay bakshiishyadii soo saaraysaa halkan toban dollaroo duuduuban labaatan kaloo halkana soddon kaloo halkana intiibay isu gegeenaysaa inuusan bakshiishkaaba ka badnaa intaan maanta shaqaystay shacala waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa dhowaan xarunta weyn ee v o a magaalada tan washington lagu soo booqday fanaanka caanka ah ee nuur jaamac bulaale nuur daalacay nuur waxaan inooga qabtay waraysi dheer oo xiiso badan oo uu kaga sheekaynayo waayihiisa fanka iyo heerarka kala duwan ee fankiisa uu soo maray iyo weliba heesaha qiimaha badan ku fadhiya ee uu qaado nuur daalacay waa fanaanka qaada heesta furitaanka u ah barnaamijka caweyska washington heestaas oo ay marar badan dadku na soo weydiiyeen cidda qaada iyo weliba halka uu ku sugan yahay fanaanka caawa ayaad qaybta koowaad ee waraysigan ee fanaanka nuur daalac ayaad kaga bogan doontaan heestaasi iyo sida ay ku timidba aniga iyo ibraahim xasan daanduray ayuu istuudiyaha koob iyo afartanaad ee v o a noogu warramay nuur kusoo dhawow laanta afka soomaaliga ee v o a Een, aad iyo aad baan horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed een, marka labaad waxaan salaamayaa een, eh, maaragtay dhammaantiin shaqaalaha v o e da markii aan walaal isa soo taagay horta eh, de maraykanku waa waa wadankii adduunka waa wadanka cid walba ku riyooto in ay mar cagaha soo dhigto haye mar horaan imid eh, dhowr gooroo hora- horaan imid laakiin v o e da iyo iyo iyo dhismahanin marna maaniman waa garta aqalkii cadaaba ku yaala een, dhismihii golihii baarlamaankaba dhinaca ku haya xaruntan v o a da ha marka intaasoo dheeshaad soo marisay ha habeen baa laysoo mariyey habeen dhoweyd een, ma- iminkana waxaan rabaa inaan isku wada sawiro pentagonka oo aan tv-ga ka arki jiray baa Ay, ay.
iyo live ark iska hubin laakiin xaruntaas pentagonka waa halis markaad sawirada la aado Soo maaha.
adoon iska hubin kamerada hala aadin sawirada la aadilde aad iyo aad aqalkana aqalka cadda waxaan ka arkay sheed habeen dhaweyd marka iminkana isagana laftiisa waxaan doonayna si fiican u arko waxa weeye wadankii caalamka xukumayey waa wadan aad u qurux badan oo wadan la jecelahay wallahi oo aad u qurux badan marka aad iyo aad bay farxad iyo dareen wanaagsan i gelisay waa dad tashaday wadankooda dad tashaday ma tabar yaraa heestaasaad bardhow ku dhufan doontaa laakiin waxaan rabaa inaan ka horumariyo ee, nuur daalacay mar kale soo dhawow een, heesta barnaamijka caweyska washington aad marti ku tahay een, caawa heesta aan ku furno waa heesta adigu aad qaado oo dad badan oo barnaamijkaas dhegaysanayna soo weydiiyanaya horta fanaankan qaada magacii markaasaan dhahnaa "Ee, horta bal iska dhegaysta magaciisa oo caan ku dhahnaa een, mar haddaad heestiisii dhegaysanaysaan Ah, magacada waa helaysa.
Ah, magac waad heli doontaan marka een, dad badan oo barnaamijkan caweyska washington dhegaysta een, waxay ku maqlaan heesta aad qaado oo barnaamijkaba furitaan u ah Ay.
bal waxaan rabaa heestaas qisada ay ku fadhido iyo inaad nooga sheekaysa bal marka hore heestaasi Een, caashay aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd holland waxay ahayd muddo ka hor muddo muddo laga joogay imika la dhowr iyo toban sannadood ayaan sameeyey heestaa waxaan eh, midho ahaan baan markii hore helay haddana mar dambaan sameeyey maxaa aan dib u tumay marka waxaa een, caruurta iyo iyo iyo iyo isaantadii baa isugu kaytayay beriga Gu- haye guri baan dhisayey dhinac haye dhinac bay kaa noqdeen ha guri baan dhisayey dabadna waxay idhi, gurigaad afrika ka dhisaysa maxa maxa- annaga muxuu noo qabanayaa waa garta ma gelayno u guuri mayno ma- een, wax- kiradiisuna naf male maxaa anaga halkanaan uga baahannahay waxaa la gelinaya inaan halkan ku isticmaalno waa garta aniguna waxaan idhi idinkunbaa waxaan le haddii in case halkan dhibaata ka dhacdo oo eh, inaad meel kalena u guurtaan oo waa aad- kii loo noqonayo kii loo noqonayo wey haye halkana waxaanu waxaynu oo nimid in aan in aan nolosha eh, inaynu rootskeennii iyo iyo iyo xididadeennii dee eh, goyno ma aha kaana idinkuun baa le dabeedna w- waa laysuu kay tegey haye marka islaantan la hadlayey waxaan ku idhi ma ogtahay hidiyo dhaqanku waa hubantideennii adiguna hablaha maanta waad ugu horraysaaye halbowlaha wadnaha iyo bogaadeeqa horudaaye hal shay iga dardaarana ayaan ku hollinayaaye ogow gacmo aan is haysan ogow isku hiirin waayey ha ogow guul ma haybsadaan ay.
baydkaasi iyadu la hadlaya kow baydka labaadna wuxuu la hadlayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee qurbaha degan ee ka faanaya wadankoodii iyo in meesha dalkii kasoo uu jeeda laba huraan yahay lama huraan yahay oo intay soo dirqi ku yimaadaan xaggan Hay.
ay hadhowna intay wax kale iska dhigaan bay mud kale ismoodaan Hay.
Dadna markaas soo odhanayaan Eh, africa africa africa la wareegsay africa caynkana africa waa meeshuu ka yimid uu lahaa qofku haddii aanu meel lahayn oonu meel uu ku faanay iyo iyo background aanu lahayn meelaad ku tiirsan tahay meel kalena ma noqon karaysid waxaad noqonaysaa wax haawaya oo waa gartay dabeedna kuwaas taasina waxay la hadlaysaa beedka labaadna wuxuu la hadlayaa dadka ummadda soomaaliyeed oo dhan ee ciidda dhan iyo dhulkii hoy waa laba ma huraan og tahay waxaa lagu hirtaa haybta aad tahay kow waa qoomiyadaada iyo ciddaad kasoo jeedaa lagu hirtaa ay ma og tahay waxaa lagu hirtaa haybta aad tahay ma og tahay humaagii iyo leerkani way kahodayaane ciid iyo dhulkii hooyo waa laba huraankii ciid iyo dhulkii hooyo waa laba huraankii hiyiga iyo laabteenna waa inan ku haynaa ogow gacmo aan is haysan ogow isku hiilin waayey ogow guulma haybsadaan obeydiya dhaqanku waa hubantidiinni adiguna habla maanta waad ugu horaysaay Wow.
hal bowlaha wadnaha iyo boga deeqa urudaay halseyga dardaarana ayaan ku holinayaay ogow gacmaan is haysan ogow isku hiili waayey ogow guul ma haybsadaan
gooyaay gabla annaga intaan ku darayna aad baad umahadsan tahay nuur mar kale soo dhawow ibraahim xasan daadureen stuudiona la fadhiya ibraahim nuur dhinaca ku haysaa nuur aniga waxaan ogahay in aad maaragtay eh, ka mid ahayd kooxda gacan macaan haa ayaad ka mid ahayd sidaan kullitaan ogahay haa bal kooxdaasi nooga sheekee maxay ahayd kooxdaasi waxay ahayd laf dhabartii fanka jabuuti een, waxay ahayd kooxdaas sida waa beri oo kale a- a- u- halkaa ugu- ugu jirtay ee Soomaaliya.
jabuuti sida waa beri oo kale soomaalida Kooxda waa beri.
Haa, ayay gacan macaana waxay ahayd kooxdii ee jabuuti ee ee ugu ugu- ugu weyneyd waxaa ku jiray cabdinuur Alaal- alaale nimca jaamac faduun ducaale een, maxay ahayd fanaaniintii waaweyn ee jabuuti oo dhan baa ku jiray abwaanintii ugu waaweynaa jabuuti baa ku jiray ibraahim gadle xasan cilmi jigjigaawi een, axmed xuseen jigjigaawi een, nimankaasay ahaayeen marka kooxdaas masraxa iyo mikrofoonka eh, hawsha fanka aad ka soo bilowday kasoo bilaabay anoo yar baan galay Haye.
anigoon ku talagelin oo iskuulka dhigtaa oo ay- ayaan waxay waxaa een, nin la dhacay daruus cabdi ibraahim oo oo musician ah ayaa anagoo iska eh, wax iska tutumanana habeenoo rabadaan eh, iska baroobayno fankana waa iska jeclaa weligiiba Haye.
marka iskuulka la xidhayo eh, jabuuti francis baa lagu dhigtaa een, weliba anigu waxaan dhigan jiray baadari dabeedna wax- waxaa lagu xidhi jiray een, een, heeso Speaker, iyo heeso.
een, xaflad baa la dhigi jiray xaflad okay af soomaali baan ku heesi jiray anugu waa ku af soomaali af soomaali ku heesi jiray baa gaalada dhegeysan jirtay marka een caydalus baa yaa yaa yaa maqlay dabeedna wuu noo soo wareegay wuxuu igu yidhi waan ku baahanahay gacan macaan buu igeeyey sidii baan ku- kooxdaa uga mid noqday
marka waxaad dhigi jirteen riwaayadaha iyo Waxa- adigu markii aad kooxda ka mid noqotay ha- habeenkii kugu horreeyey ee aad heesta bal ka waran oo dadku ay sidaa kusoo wada eegayeen Eh, waan dhici gaaray istaagaa ka dhici gaaray hay ma farxad darteed may naxdin iyo dad- ummad ku horta waxaan nasiib ku leenahay Ah.
dadka ruwaadaha la dhigayo jabuuti ah tireegyaa ku haya tireegyo hay waaweyn baa ku haya oo khashaafado oo dadka- Nalal.
dadka ma arkasid nalal haa waa nalal waaweyn baa adi ku haya oo maslaxa kusoo jeeda oo dusha laga shido iyo kuwo kale dabeetna dadka ma arkaysid Een, waxaan ku dhigi jirnay silimoole bari markaan markaan fanka soo galay baryaha silimoole bari lagu dhigi jiray Een, xafladeedii u horreyseen imid halkaasay ahayd dadka markaa ma arkaysid laakiin waxaa igu darayd markii saaliinka la yimid maalin baa saaliinkii noo jilcay saaliinku waxa weeye waa amphi- amphithéâtre waa tiyaatar dusha ka furan waa tiyaatar waa tiyaatar weyn isna oo dusha ka furan laakiin sidii kuwii romaniskii ha eh, roman amphithéâtre baa marka kaasi tirigadu dushay ka shidan yihiin dadkii idinka waa la wada arkaya sidii garoonada kubadda cagta lagu cayaaro kale Haye.
xaggaas ka fura ka shidayin dabeedna aniga oo yar habsaamay weliba oo yar baqayo oo habsaamsan oo degdega oo stress hayo ayuu idris cigaalna ila diray idris cigaal nuur Idris- Idris cigaal nuur waxaa ka mid ahaa wariyaashii waaweynaa ee raadiyo muqdisho radio muqdisho maxaa maxaa ku dararteen wuxuu igula diraray eh, wuxuu ahaa macalimiintayda fanka igu dhiirigeliyey dabeedna waan habsaamay dabeedna wuxuu yidhi maxaad simooday in durba dadkaad gumaysanaysaa xaggaad maanta ku maqleen caawo dhan ruwaayadda anaa bilaabayo aktarkii baan ahaa wuxuu rabay inaad in soo hore- hormarto hore u si timaad.
imaado oon u imaado magtay Ab- anigo anigo dirsi yar canaantay uu ku dhiirigelinaya ha idiingelinaya ayaan s- soo baxay dabeedna meecaad iyo abwaanadiiba haddana ay canaantay meecaad megelo Ha.
maclish Ha, macleish alona axristo meecaad iyo bay canaantay dadkii baan u baxay markaa gal baa laygu yidhi markaan s- ag- soo galay waxaan arkay dadka ii dhowba halkan soo fadhiya dadka hortaya soo fadhiya waa waa yaabtay gartay waan ka waan- waan waan waan dhici gaaray warqad baan u- ku ku bilaabayay aan qorayo oo gabadh aan jeclaaba qorayo dabeedna warqadii gacmahaygi baa joogsan waayey gag gag gag gag gag gag oo way gariiraan way gariiraan gacmahaygi lugahaygi way gariirayaan waxay waa dhahaan, tan dididay tan isku taag baa inaa takalaa boodbooda
keligaaba jacaylku dadka dhan uu saa ugu galaay ha waxa weeye
heestaasi dhegihiina kusoo dhacaysa ee uu qaada fanaanka nuur daalacay ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.